wararka ka imaanaya magaalada balanbale ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyo hubaysan ay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen saldhigga degmadaasi halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka la baxay galmudug maleeshiyadan iyo askarta booliska ah ee jooga saldhigga ayaa ku wada dagaalamay halkaasi waxayna isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegeen ilo deegaanka ah weerarkan ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay waxyeelo kala duwan balse lama hubo ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac wararka qaar ayaa ku warramaya in dagaalkan yimid kadib markii dableydan ay doonayeen inay xabsi ku yaalla degmadaasi kala baxaan shakhsi iyaga ka mid ahaa taas oo sababtay in iskahorimaad uu halkaasi ka qarxo si kastaba weerarada noocan oo kale ah ayaa ka dhaca deegaanada hoostaga gobolka galgaduud waxaana sidaansi la mid ah weerar ay soo qaadeen kooxo aan heebtooda la aqoon horey uga dhacay degmadan halkaas oo rasaas ay fureen waxyeelo ka soo gaartay bulshada ku sugan degmada balanbale geesta kale balanbale ayaa waxaa inta badan ku dagaalama beelo walaalo ah oo wadadega halkaas kuwaas oo marar badan dil iyo dhaawacba isugu geystay kadib markii ay isku fahmi waayeen arrimo la xidhiira dhuldaaqsin ku yaala deegaanada ku dhowdhow balanbale waxaana degmadan lagu xasuustaa in weli ay ka muuqdaan raadadka dagaaladii u dhexeeyey soomaalida iyo xabashida itoobiya iyadoo ilaa iminka degmada laga dheehan karo haraadiga hubka gaadiidkii taangiyada beebayaasha iyo qoryaha loo yaqaano teedhisabanada ay labada dhinac isku adeegsanayeen